duurnimadii maanta xilligii qadada ayaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaa lala beegsaday maqaayada blue sky oo ku dhow ekiisa baarlamaankii hore agagaarkiisa taalada daljirka dahasoon haddii aan idhaahdo marka qarax wuxuu u dhacay baabuurka ayaa wuxuu soo galay afaafka hore maqaayada islamarkaana goobta waxaa ku geeriyooday laba qof waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay ilaa afar qof marka hadda waxaa ila taagan guddoomiyaha degmada boondheere qaasim cabdulaahi xasan bal guddoomiye maadaama aad goobjoog aheyd qaabka uu qaraxu u dhacay haddii aad ka hadasho bismillahi raxmaan raxiim xasan daafi waa mahadsan tahay saaad og tahaba aan muxuu ahaa saaki caddaayay duhurtii xilligii qadada lagu jiray ayaa muxuu ahaa gaari waxyaaba qarxa laga soo buuxishay ayaa wuxuu ku qarxay kasoo horjeedka muxuu ahaa maqaaxida oo blue sky maqaaxid la yidhaahdo oo inta badan ay ka cunteeyaan dadka qurbo joogta iyo muxuu ahaa dadka dhalinyarada habeenka la isugu yimaado ilaahay baa maal iska leh maantii wuxuu noqday qaraxii baa dhowr gaari ayaa meesha ku qaraxday ku baaba'day laakiin nasiib wanaag waxaan dhihi karnaa siday rabeen umay hirgelin maxaa yeelay gaariga meesha ku qarxay iyo dhibaatada gawaarida kale soo gaartay iyo dhibaatada bulshada soo gaartay aad u kala duwan tahay ilaa iyo hadda waxaa dhintay waa laba qofood waxaa ku dhaacma afar qof oo inta badan qaar kamid a ay yihiin dhaawac fudud marka waxaan dhihi karnaa rabitaankoodii iyo ujeedadoodii iyo balaayadii ay bulshada la damacsanaayeen mayna suurtogelin ilaahay ayaa naga siray marka ilaah baa mahad iskale aan dhihi kara marka guddoomiye gaarigu ma wuxuu ahaa mid socdo mise mid meesha ku baarsinaa oo qaraxi lagu diyaariyay haddii aad ka warbixis run ahaantii gaariga annagu horta markii qaraxu dhacayay meel oo sida uga sii fogeyn ayaan joogay isla markii qaraxu dhacaa meeshaan imaaday laakiin dadkii meesha fadhiyay waxay noo xaqiijiyeen gaarigu inuu ahaa gaari socda gaari kale oo meesha ku kala wareegayo nin sarkaal uu leeyahay ee isku dhaceen halkaana qaraxi ou sidaa ku bilowday marka ilaa hadda xaqiiqda aan hayna waxay tahay gaarigu inuu ahaa gaari aan meesha lasoo dhigin laakiin gaari socdo uu ah marka imise gaari oo kale u galaabtay meesha waxaan ujeednaa iminka in baabuur ay ku gubatay gawaarida halkan ku gubatay haddii aad sheegto tiradooda iyo haddii jiraan dad saarnaa oo gaadiidkii naftirkooda ku dhex dhintay runaantii ilaa hadda gaarigii isqarxiyey marka laga reebo laba gaari oo kale ayaa meesha ku baaba'day gawaarida mid kamid ah qofmay saarnayn midna yarkii darawalka ahaa asoo meydaha laga hoos saaray oo qaraxa dhex ka hoos jira marka waxaa labada meesha waxaa ku baaba'ay gaarigii qarax sameeyey iyo laba gaari oo kale gaarigii wax qaraxiyey xataa qofkii saarnaa waxma laga arkay ahaantii gaarigii ayaaba waxaa laga hayaa boolbool marka waad dareemi kartaa meel gaarigiiba bool laga waayey in muxuu ahaa qof aan la heli karin marka sidaasay wax u dhaceen dadkii dhaawacmay xagee loo qaaday waxaa loo qaaday isbitaal madiina ambalaasyadaa gurida ambalaasyadaa qaada jamal sida aad maqlaysaba qaraxu wuxuu ahaa qarax aada u weyn hase ahaatee sida ay dadku wax usoo gaareen iyo sida qaraxu u dhacay haddii la fiiriyo wax isku dhow maaha qaraxaas weyn oo dhacay waxaa ku geeriyooday laba qof waxaana ku dhaawacmay afar qof dadkii dhaawacana waxaa loo qaaday isbitaalada magaalada muqdisho gaar ahaan isbitalka madiino iminkana goobtii waxaa ka socota nadaafad oo haweenkii nadaafadda ayaa xaaqaya goobihii qaraxa hagaajinaya iyo burburkii intaba meesha wuu ka muuqdaa astaamihii burburka gawaari badan oo gubanaa taalla laakiin iminka waxaa la rabaa in meeshii la nadiifiyo oo sideedii hore dib loogu soo celiyo howl nadaafadeed ayaana ka socotay jamaal waa tahay e xasan guddoomiyaha wuxuu noo sheegay in gaariga qarxay ay isku dhaceen gaari nin sarkaala uu leeyahay gaariga ninka sarkaalka uu leeyahay wax miyaa soo gaaray labada qof ee dhimatayse ma dad rayida ma askarba gaariga ninka sargaalka uu watay darawalkiisii ayaa saarnaa ninkii sargaalka ma saarnayn darawalkiina waa geeriyooday wuxuu ka mid yahay labada qof oo geeriyood waa tahay xasan aad baad umahadsan tahay adaa mudan jamaal